wuxuu ku darsaday qorshihiisa horumarinta deegaanka bariga mandheera waana mar sanadkii labaad xilligan oo kale xilliga uu ku dhawaaqaya in ilaa iyo konton qoys hal mar oo keliya oroos wadareed loo dhigayo dhammaan kharashaadka loogu talagalay orooskaasina uu bixinaya xafiiska bariga mandheera labaatan iyo shanta ayaan sanadkan u samaynaynaa aroosyadii shay kasta oo guri looga baahnaay oo aroos aad u baahnaay ka bilaabata dharka gabadha ninka dharkiisa kijika ugu yara inaan u wada gadna gurigii aan u kaamilna maacuuntiisii kuraastii wax walba insha allahu arrintaas ayaan samaynaynaa ilaahay aan mahadle sanadka hor waan qabanay dadka iidahay hadda badanaa waxaa lee sheegay inay caruur leeyihiin caruurtii ay u joogto ay degan yihiin wax dhib hoo ka jira ay jirin marka insha allahu tanna waan ku guulaysan doonaa hadduu ilahay nafta nagu sima waxaan u sheegaa dadka inay applicationka qortaan waktiga aad ku gaabanin laba wiig oo kamil waa laba wiig wakti badan waaye dadkana kulley waxay ka imaanaya shanta word oo maratay madheera east ay ka kooban tahay applicationka hala soo qorto qofka waa inuu gabar haystaa aniga gabar uma doonayn mudane cabdiraxmaan xuseen nahweytaan ayaa waxa uu sheegay in haatani si rasmi ah xarigga looga jaray qorshaha dadku ay ku soo codsanayaan sanadkanna waxa uu sheegay in uu ka duwan yahay sanadkii hore hablahuna haatan ay la imaan karaan nimanka ay jecel yihiin gabar haddii ay imaadda ninkeeda gacanta ayadoo wadata ay dhahda ninkaanaan rabaa baaritaana lagu samaynaa odayaalkii ayaa maaragtay ayaa waa la dabagelayaa haddii dad isu qalmo oo sax ay noqdaan waalidiinta iyo wixii la hela ayadana maaragtay kama kama marna meesha waytaan ayaa waxa uu sheegay in qorshahani uu yahay mid kobaca gelinayo dhanka dhaqaalaha iyo weliba bulshada guud ahaan bariga mandheera wuxuuna sheegay inay jiraan tiro fara badan oo cosoo codsan doono inay ka faa'iidaystaan fursadaas iyadoo sanadkii hore xilligan oo kale ay ahayd mid dad fara badan ay soo codsadeen balse waxa uu sheegay in haatani sanadkani ilaa iyo konton qoys oo keliya ay dhisayaan midda kale qofku waa inuu ka imaadaa shuruudiyaalku waa inuu mandheera east ka imaadaa sababteeda kama dhigi karna guur mandheera county dhamaalo amaba ka baxsan haddii aan ka dhigna dadkii kuma filnaanaysa taasoo maaragtay ay keenaysa qarashka ay u baahan tahay iyo xoolaha ay u baahan tahay darteed qofka waa qof ilaahay ka cabsana inuu yahay waa qof salaadiisa tukado inuu yahay qofka waa in qof guurka ku ciyaari jiri oo maaragtay gabdho fada badan soo furi waa inuu noqonin isku soo celiyo guud ahaan mudane weytaan qorshihiisan ayaa waxa uu noqonaya bulshada gobolka waqooyiga bari dalka kenya iyo guud ahaan ay soo dhoweeyaan tiro fara badan oo dhalinyaro oo shaqa la-aana ayaa sidoo kale fursado kala duwan countiga gaarisa iyo mandheera ka helay mashruucaasi loogu talagalay isku guurinta tirada dhalinyarada en inta badan shaqooyinka haysanin nolol cusub oo dhisan ayayna galeen maxamed faarax shire v o a garisa